waan idinka mahad celinayaa guud ahaan ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo saraakiisha iyo guud ahaan bulshada kasoo soo dhoweynta halkaan lagu soo dhaweysaanay iyo waftigii la socday waan aad baan ugu faraxsanaa inaan jawi weliba aada u fiican maanta kusoo hagaagno nabad baan ku nimid alxamdulilah intaan soo marrayna nabad bay ahayd laga soo bilaabo markii aan tagnay gaalkacyo oo dagaalkii sida khaldan ku dhacay ee dadka walaalahee soomaaliyeed ka dhex dhacay oan is leeyahay matal buu u ahaayo wuxuu keenay in dadkii caalamkii keliya kulli ay garowstaan gara garwaaqsadaan in soomaalidu iyadu waxeeda ay xallisan karayso aanan isleeyahay xaq ahaan meel fiican bay arrintaasi ku dhammaatay waanan ka xunnahay dagaallada noocaase mar walba soo noqnoqonaya inkastoo hadda soomaali kale iyagana aan u diray oo beredweyne oo iyadana sidaasoo kale uu ka dhacay laakiin aan aadi lahayna dee mashquul badan lagu jiray marka oo kale laakiin waxaan hadda isla garwaaqsanay waxayd in soomaalidu xalkeedu iyada iyaga soomaalida uu yaalla inta badan xalka soomaalidu inta badan haddaan la is-indha tirtiraynin soomaalidu u yaallaa taa marka waxaan is leeyahay xaqiiq ahaan meel fiican bay gaadhay war dadka iskuma seegano saxaafad iyo telefoonnaba way jiraan waxaa soo raacay wuxuu ahaa shirkii kale lagaga hadlaya laba kun iyo lix iyo tobanka oo waa waa uur soomaalidu ay wada leedahay laba kun iyo lix iyo toban la yidhaahdo maxaa la dhali doonaa oo nin weliba uu leeyahayo qof weliba uula taagan yahay tolo laba kun iyo lix iyo tobanka maxay noqon doontaa laba kun iyo lix iyo toban waxay noqon doontaa waxaa la yidhi meesha ugu habboon ee ku foolan karta waa kismaayo kismaayaha la geeyo marka barreegsman waxaa laga rabaa say uga foolin lahaayeen oo soomaalila isugu keeni lahaa sababtaa nin walba asnaan baa inoo taallo qof waliba waxbuu meel ka fiirin qof waliba waxbuu meel ka fiirin waxa laakiin la isla qaatay oo wuxuu yahay asalahaan waa dhowey dadka ra'yi baa la weydiiyey haddii qolo waliba u qaata ra'yigii la weydiiyey inuu codkeeda ahaa oo hadday sideedii ay weydo inay iyadu khasaarayso sidaas sax maaha waa in qoloba waxbay ku dhegeenada wixii o dhan intii laga yimaado xal soomaaliyeed in la helaa muhiima maxaa soomaalida dan u ah annagu haddaana reer jubbooyinka fikir baan geysanay koonfur galbeed fikir bay geeyeen galmudug saasoo kale puntland sidaasoo kale qorbajoogtu sidoo kale qolyo kale oo meelo kale matelayay yacni qolo walba fikir bay geysatay qolo waliba markaa war ruuxda istaagta waxay tihi anigu sidaan aan nidhi marka annaga waxoogaa hadda waan soo canaanana waxaa layihi nin walba haddaadan reerkaad ka timid ka adkayn dee adaa wax kale ah nin walba bal ka soo adka oo bulshadii intaad ku noqoto waxaad u sheegtaa war meesha fikir baa jire keenii keliya mee kuwii kalena way jiraane bal soomaalinimo hala raadiyo wax laysku dhex khalkhaldo laakiin waxaan u malay intanadii inaanaan hadda la soo noqon nin la noqday ma jira saaka intuu u tago qoladii uu ka soo tegey wixii anaa soo xambaartay oo waxaan u soo qaaday wixii aad sheegateen baa la idiin wadaa laakiin innagaa ugu roona waxaan la soo noqonnay in meeshan ay ku dhalayso marka colayskeedana way leedahay ogaada meesha la yidhaaha la isugu tago hadhow wax badan baa imana gurigaagii baa la joogaa iyo adaa tanaasulka lagaa rabaa iyo adugu xubadsi iyo hadda rag badan in guryahooda la tago waxooga way ka cagajiidayeen taa guriga laftirkiisu laakiin waxaan rajaynaynaa inay u noqon doonto waan maqli jiray maxayd garowa one iyo garowa two iyo bahashi iyo hadda kismaayo dhammaadkii kismaayaa la odhan doonaa haddii ilaahayla markaa aan u diyaar garoowno meeshaas xel baa ina saaran soo dhoweynta dadkaas iyo culayska inaan qaadna iyo inaan soo jeed badan iyo la nimaadno amniga iyo tabaabushaha iyo mid walba oo aan wax badan ku talagalno shaqooyin badan baa inoo yaala xaaladda kale way aad bay u fiican tahay xaq ahaan soomaaliya maanta wadciga marayso xilli ay isku tashanayaan dadku is arkayaan mas-uuliyiintu is ixtiraamayso soomaalinimo la wada raadinayo laga hadlayo maanta hadday tuulada ugu shaysa wax ka dhacaan innagoo soomaaliya warina kiciya aan gurmanay wax kale haddaad weydaan aan isdhex dhigno tobankii wiil ee hadda halkaan aan kala tegay staafka ahayd iyo yaa waxay ahaa calanka u n ta iyaga iyo qoladii prime ministerku watay yaa u n ka ahaa gaalkacyo oo kolba meel istaagayo iyadan shan boqol oo qof hor istaagayo tobankan oo dhan jooga tobanka kale markaa iyada lafteed macnay abuuraysaa intii qolo koofiyad cagaarani ay meesha kale dhex degilaan koofiyadeenna cawlcawlkaa iska dhex istaagi insha allah marka aad baad u mahadsantiin waxay la tahay salaad jimcaad joogtee laba yo hala diyaargaro haddaad isugeyseen maxaad soo wadaa ra'yigii codkii aan bixinay maxaad ku keentay ka fooliya idinka idiin imanaysaa aad baad u mahadsantiin salamu calaykum waraxmatullah